bismi illaahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal subax wanaagsan kusoo dhowaada warka caalamka ee rediyo muqdisho codka ee jamhuuriyadda soomaaliya qodobada haddii allah uu dil raalle ka noqdo aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa su-aalo uga jawaabay qaar ka mid a shacbiga soomaaliyeed oo wax ka weydiiyey su-aalahaasina ku saabsanaayeen waxqabadka dowladda iyo halka loo socdo kadib ansixinta golaha baarlamaanka ee heshiisyadii doorashada qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta ra-iisul wasaaraha dalka ayaa ka socota magaalada muqdisho iyadoo maanta qorshuu yahay in si rasmi u xilka ula wareego ra-iisul wasaare rooble ciidamada amniga ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga caasimadda dalka ee muqdisho waxa ay ka sameeyeen degmada dherkenley ee gobolka banaadir madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada cadaado ee gobolka galagaduud halkaa oo dadka deegaanku ay markaa soo dhoweeyeen maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in uu waa in uu markaasi dhisi doono buundooyinka ay burburiyeen fatahaadaha iyo roobabka gobolka hiiraan akhbaaraadka dibaddana waxaa ka mida ku dhowaad saddex kun iyo shan boqol oo shirkadood ayaa dacweeyey canshuuraha waa markaa waxa ay dacwad ku soo oogeen shirkadaha shiinaha
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweyddiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wada jirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
waa hagaag dhegaystayaal mar kale subax wanaagsan halkani waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya waa subax axada taarikhduna waxa ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka bisha sagaalaad labada kun iyo labaatanka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa su-aaluhu kaga jawaabay qaar ka mid ah bulshada soomaaliyeed kadib kulan su-aalo weydiin madaxweynaha ahaa oo xalay lagu qabtay xarunta madaxtooyada qaranka shucayb maxamed cali ayaa sii faahfaahinaya
waa madal qabsumidda nuuceeda oo kale dalka horey aanay ugu badnayn madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa in ka badan boqol qof oo ka mida bulshada uu hogaamiye fursadan muhiimka ah u siiyey in ay si foolka fool ah usoo hordhigaan weydiimo kala duwan oo ku saabsan jihada dalku aadayo kadib heshiiska doorashooyinka dalka madaxweyne farmaajo ayaa ugu horreyn ka qaybgalayaasha kulanka warbixin ka siiyey hanaanka uu soo maray heshiiska doorashooyinka iyo sida uu ugu dadaalay in sanadkan dalka ay ka dhacdo doorasho dadweynuhu awoodda leeyihiin
waa aaminsanaa in electionku uu dhici karay waa sax kuma dhici karin sanadkan maxaa yeelay saan idiin sheegay marxaladii la soo maray dartood laakiin waxaan aaminsanahay sanadka soo socda uu dhici karin dhowr biloodoo lagu darayna dhibaato ma laha hadda marka waxaan leeyahay muhiimku waxa weeye doorasho inay dhacdo afar sano walbaba in dalku ay doorasho ka dhacdo oo dowlad ay timaaddo la doortay oo legitimacy leh oo xalaalah ay timaaddo oo lagu qanacsan yahay ay timaaddo si kasta ha ku timaaddo hadda waxay ku imaanaysaa habkii aan naqaanay waxaa loo baahanya boqol iyo kowgaas codayn doona in marxaladii hore aysan ku noqon oo ay ku cibro qaataan dalkan corruption iyo laalaab iyo masuq maasuq horey waa noo waa noo waa noo dhigi waaye in ay noqdaan mu mu maxaan ku rahdaa waddaniyiin muwaadiniin saxa inay noqdaan oo ay ugu codeeyaan qofka inuu yahay qof matali kara iyaga
ka qaybgalayaasha kulanka ayaa madaxweynaha hordhigay su-aalo la xiriira qodobada heshiiska doorashooyinka iyo weydiimo kale su-aasha labaadeen rabay inaan ku weydiiye madaxweyne waxa weeye somalilan xaalkeyga waad ogtahay beri ka maalin haddii somalilan aaba soo laaban lahaydba yacni dadka maanta kuraasta ku fadhiya eed adigu ugu horeyso ma tanaasul ma samaynaysaanoo kuraasta waddanka ugu sarreeya inaad siisaan ood xaal uga dhigtaan waxa weeye mataqaanaa taa diyaar ma u tihiin golaha shacabku wuxuu ansixiyey saddex iyo toban kursi oo aqalka sare ka mid noqonaysa madaxweyne madax adiga ayaana ka codsaday fad- dabcan ma waa maxay dastuurkana waxaa ku qoran konton iyo afar inuu ka kooban yahay aqalka sare waa maxay mowqifkaaga ku aadan arrintaa iyada ah madaxweyne farmaajo ayaa si dahafuran mid mid uga jawaab celiyey tiro su'aale ah oo kaga yimaaday ka qaybgalayaasha kulanka wada hadalka iyo wadajirka iyo midnimada soomaaliyeed kursigaaga ma ku bedelan lahayd haa waa ku bedelan lahaa xaqiiqatanna horaan usoo jiidiyeyba wax cusub ma ah iyo qoondada aqalka saddex iyo tobanka ee aqalka aqalka sare ah arrintaasi waa laba qaybood qayb ee sharciyad iyo dastuur ah iyo qayb siyaasadeed qaybta siyaasadeed waa dhammaatay oo waxaa ugu dambeysay laba isbuuc ka hor yaan waxaan isugu yeeray xafiiskaya isugu yeeray gobolka banaadir guddoomiyaha gobolka banaadir guddoonka labada aqal aqalka sare cabdi xaashi iyo golaha shacabka guddoomiyaha maxamed mursal oo aan u sheegay in ay soo dhaaftay hawshaan siyaasad ay soo dhaaftay oo baarlamaankuna ayay aqbaleen siyaasad ahaanna la isku raacay marka wixii markaan ka dambeeya inay galaan farsamo siday u waafajin lahayn dastuurka marka su-aashaas iyo rugta aragtida aqoon-yahanka soomaaliyeed ee raas ayaa soo qabanqaabisay kulankan ay sida furan dadweynaha ka qaybgalayo madaxweynaha u weydiinayeen su'aalaha kala duwan qabashada kulankan oo nuuciisa oo kale aan horay dalka ugu badnayn waxa uu ka dhigan yahay fursad dhaba oo madaxweynaha jamhuuriyadda mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu siiyey muwaadiniinta soomaaliyeed ee ay u suurta gashay inay kulankan yimaadaan iyo sidoo kale kumanaanka kale ee kala socday warbaahinta qaranka iyo baraha internetka waxay sidoo kale ka dhigneed fursad kale oo madaxweynuhu u helay in uu ogaado aragtida dadweynaha soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan ajadlayaashiisa hogaamineed shucayb maxamed warbaahinta qaranka madaxtooyada dalka
waa hagaag aad buu umahadsan yahay shucayba warbixintaa noo soo jeedinaya ra-iisul wasaaraha dalka mudane maxamed xuseen rooble ayaa lagu wadaa maanta inuu si rasmiya xilka ula wareego kadib markii xilkaa loo magacaabay toddobiyo tobankii bisha qabanqaabada munaasabadda xil wareejinta ayaa maanta waxa ay ka socotaa xarunta madaxtooyada waxaana markaa ka qaybgelaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda golayaasheeda iyada oo markaa maanta uu si rasmiya ra-iisul wasaaruhu ula wareegi doono xafiiska faahfaahinada ku saabsan xil wareejinta iyo wararka la xidhiira dib ayaad kala socon doontaan dhegeystayaal ciidamada amniga ayaa howlgallo lagu xaqiijinayo amniga magaalada muqdisho waxa ay ka sameeyeen degmada dherkeenley ee gobolka banaadir iyadoo maamulka degmadaasina uu qayb ka ah howlgalka nuur siciid tahliil ayaa faahfaahinaya
maamulka degmada dharkeenle ee gobolka banaadir oo uu horkacaya guddoomiyaha degmada dharkeenle mudane guhaad sheekh xasan ayaa caawa howlgal kormeer ah ka sameeyey waaxaha kala duwan ee degmada dharkeenle kormeerkan oo ahaa mid socda ayaa mas-uuliyiintani iyo saraakiisha ciidanka amniga waxa ay ku marayeen wadooyinka dhex mara xaafadaha kala duwan ee degmada dharkenley iyagoo la kulmayey qeybaha kala duwan ee bulshada si ay uga dhageystaan cabashooyin kala duwan oo ay ka qabaan dhinaca amniga iyo sidoo kale dhinaca adeegyada asaasiga ee bulshada sidoo kale guddoomiyaha degmada dharkenley ee gobolka banaadir mudane guhaad sheekh xasan ayaa u ballanqaaday shacabka degmada dharkenley in maamulkiisa uu wax badan ka qaban doono arrimaha la xiriira xoojinta sugidda amniga iyo la dagaalanka kooxaha burcadka ee dhaca u geysta dadka shacabka ah sidoo kale guddoomiyaha degmada dharkenley mudane guhaad sheekh xasan waxa uu ballan qaaday in maamulkiisa oo kaashanaya maamulka gobolka banaadir uu dardargelin doono mashaariicda kala duwan ee kor loogu qaadaya adeegyada asaasiga ee bulshada si shacabka loogu dhoweeyo adeegyada ay ugu baahan yihiin maamulka degmada iyo maamulka gobolka banaadir mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo saraakiisha ciidanka amniga ayaa inta ay kormeerka ku jireen waxa ay sidoo kale booqanayeen goobaha ay isugu yimaadaan dhallinyarada iyagoo ku dhiirigelinayay in ay ka qayb qaataan sugidda amniga iyo sidoo kale horumarinta degmada kormeerkani socodkaa oo ahaa xilli habeen ah ayaa qaatay dhowr saacadood waxaana marka uu soo ilaaday warbaahinta la hadlay guddoomiyaha degmada dharkeenle ee gobolka banaadir mudane guhaad sheekh xasan waxa uuna sheegay in kormeerkani uu noqon doono mid si joogtaa looga sameeyo waaxaha kala duwan ee degmada dharkenley si maamulka uu ugu dhowaado shacabka islamarkaana ula falgalo baahiyaha saxda ee ka jira degmada xaafadaha ay ka kooban tahay qaybo badan oo ka mid ah waaxda shanaad aan ku soo marnay socod lug ah annagoo u korgelayna xaaladda nololeed ee dadka ganacsiga iyo amniga oo aad arkayseen in dadka xilli habeen ah ilaa shan saac ilaa lix saac ay ku gaaraan eh, ganacsigooda taas oo guul weyn ah alxamdulilah Een, waxaan rajaynaynaa in aan shaqadaas sii laba jibaarno sii joogteenno Eh, amniga degmadana ay noqdo mid ka mid a degmooyinka ugu horeeyo mana aqbalayno in eh, kooxa eh, hubeysan oo hadday noqon lahayd military hadday noqon lahayd macawiisley iyo eh, qolooyin kale oo dhac geystaba ma aqbali doonno waxaan halkan fariin uga dirayaa saraakiisha militariga ee degan degmada dharkenley ciidankooda in ay guryahooda ku haystaan Eh, aana la aqbali doonin askari hubeysan oo dhar military ku libisan ama dhar shacaba ku libisan inuu xaafadaha soo galo haddii eh, eriyada ay saraakiisha degan tahay dad lagu dhaco ama falal ay ka dhacaan waxaa mas-uuliyadda qaadi doonaan eh, saraakiishaas militariga hadduu la yidhaahdo Eh, fariintaasna waan gaarsiinay maxkamadda ciidamada qalabka sido nuur siciid haliil warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada muqdisho
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed cabdi kaariye iyo wafdi uu hogaaminayo oo gelinkii dambe ee shalay gaaray magaalada acdaado ee gobolka galgaduud ayaa si weyn loogu soo dhoweeyey magaaladaasi nacimo maxamed maxamuud ayaa sii faahfaahinaysa
madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari iyo qorqor iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa ma- ayaa gaaray degmada cadaado ee gobolka galgaduud halkaasi ay si diiran ugu soo dhoweeyeen maamulka iyo shacabka degmada iyo xubno ka tirsan golayaasha dowlada goboleedka galmudug socdaalka waxaa madaxweynaha ku wehelinaya wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta federaalka cabdi maxamed jaamac waayeel iyo xerilaaliyaha guud ee galmudug cabdicasiis nuur madaxweynaha qoorqoor oo fagaaraha kula hadlay dadweynaha ayaa ka mahad celiyey soo dhoweynta diiran isagoona ku tilmaamay cadaado inay aasaas u tahay midnimada galmudug madaxweynaha ayaa waxaa madaxweynaha ayaa waxgaradka iyo hogaanka dhaqanka ku ku dhiirigeliyey inay ka qayb galaan dib u heshiisiinta bulshada isagoona reer cadaado ugu baaqay inay horumarka u noqdaan nabad iyo wada noolaanshihii sidii loo bartay socdaalka madaxweynaha ayaa ku qotomay adkeynta amniga iyo arrimaha dib u heshiisiinta wuxuuna kulamo la qaatay la qaadan doonaa laamaha kala duwan ee bulshada
maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in uu dhisi doono buundooyinka ay burburiyeen fatahaadaha iyo roobabka ee gobolka hiiraan ibraahim maxamed geediye ayaa warbixinta nooga soo diray beledweyn cali jeyti cusmaan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay inuu dhisi doono dhammaan buundooyinka uu dulmaro laamiga dheer ee dhex mara gobolkan hiiraan kaasi oo aan wax dayactir aan ehayn wixii burburkii ka dambeeyey dowladdii soomaaliya buundooyinkan oo qaarkood hadda aan la marin iyo kuwa halis amaristooda ayaa intooda badan waxa ay ku burbureen dagaaladii sokeeye ka dhacay dalka buundooyinka ee wadada go- ee soomaaliya isku xirta ka soo bilaabata kalabayr naan filaya inay ku dhammaanto ay ku dhammaato meesha la yidhaahda garanya cawl magaalada batuulada bergeeda ayay ku taallaa waxaa xilligaa la dhisay ilaa hadda in- waqtigaan joogno wax dayactir ah oo rehabilitation oo buundo oo lagu sameeya ma jirto maadaama aan lagu samayn marka problemka ka muuqda waad arkaysaan inay wada jeexantay in ay yani khasaaraha yani fiskiga hadda ay ku jirto qof aadamiya iyo gaadiid iyo naf iyo maal midna laguma aamini karo keligeedna maaha waxaa hadda eh, go-an ama problemku ka jira ibraahim maxamed geedi warbaahinta qaranka beledweyn
munaasabad dhiirigelin loogu sameynaya arday ka aflaxday qa- barashada qur-aanka kariimka ayaa lagu qabtay magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool maxamed xasan cabdiraxmaan ayaa warkaa ka soo diray xudur
dhowr sano ka hor kama dhici jirin magaalada xudur xaflado lagu dhiiragelinayo ardada ka aflaxda barashada qur-aanka kariimka ee qoolka ee b hase yeeshee macalimiinta dugsiyada qur-aanka ayaa tartan adag uga jira in barashada diinteena suuban laga saramariyo tan maadiga xafladan oo ay goobjoog ka ahaayeen maamulka degmada xudur bahda waxbarashada culimaa udiin waalidiinta ardada iyo martisharaf kale ugu horeyn ujeedka xafladda waxaa faahfaahin ka bixiyey macalinka madarasada ibnu cabaas macalin cabdiqaadir diyaad ardaytaas oo tumankaas mdan hakooba dhiirigelin allan suubi oo dadka oo heer doonayaalka enka tala galen dhiirigelintaas oo shahaadooyinka madayin oo dhika dhiirigeliyaa ardayta ee walaa kul un ankiisayaan kumadata shahaadooyinka ee iyaalka kullanka ankiisayaan anka jeelin oo kumadata walayo qur-aanka baradaayaan oo kiisayaama kumadata kunuga hoob use suuratu maryam oo kale mase gadaal ku abu surhooga ba qur-aanka hiisaayo dugsiban ku ajiisaan yaa kumadata shahaadada saas dartiya dadaha ka garab surumi ee tumankaasi haddii langoy horsaasanka bishaar horsaasan hatana ee wal kale lanka tala galay weelidiinka dhammaantii onka tala galeen iyo muslimiin kale khayr dooneela inka tala galeena kutubi lanka tala galay uniforma lanka tala galay ammaanooyinkiisa argaasaan lanka tala galay iyo sunooyin sho ilta jar dadabi ilka duuban dhammaantii dadkaas ee walba anka hambaliyay mas anka do-ayan intii isan hortanii la do-ay tan dadkaas ardaytaas saasan dhiirigeliy qaar ka mid a ardada aflaxday ayaa qur-aanka akhriyey munaasabadda waxaana xigay waalidiinta iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada kasoo qayb galay xafladda oo ardada u soo jeediyey hadallo isugu jira duco iyo dardaaran gabagabadii ardada waxaa la guddoonsiiyey shahaado iyo hadiyado kala duwan mas-uuliyiinta maamulka degmada xudur oo xafladda goobjoog ka ahaa ayaa ugu dambeyn soo xiray munaasabadda maxamed xasan cabdiraxmaan raadi ahi telefishanka qaranka magaalada xudur
halkaad warkaa kala socotaan dhegeystayaal waa raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya akhbaaraadka gudaha ayaad dhegeysanayseen qodobada wararka dibaddana waxaa ka mid a dowladda waddanka suudaan ayaa diiday in xayiraad ka qaadista maraykanku uu xayiraadda ka qaado aysan ku xirnayn israa'iil cilaaqaad inay la yeeshaan suudaan ma doonayso in ay ka markaasi ka saarista liiska argixisada oo dalka ka hor istaagay la macaamilka hay-adaha maaliyadda adduunka in shardi looga dhigo inay xiriir diblomaasiyadeed la yeeshaan israa'iil sidaana waxaa sabtidii sheegay ra-iisul wasaare cabdalla xamduug ilawareedyo ayaa sheegaya in toddobaadkan saraakiil amerikaan ah iyo wafdi markaa suudaan ah ay markaa u sheegeen in khartuum looga baahan yahay in ay raacdo tallaabadii ay qaadeen imaaraadka iyo baxrayn islamarkaana ay cilaaqaad la yeesho la yeelato israa'iil si looga qaado cunaqabataynta suudaan ayaa waxaa markaa lagu daray liiska dalalka maalgeliya argixisada xilligii uu dalka ka talinayay madaxweynihii hore ee waddankaasi cumar xasan al bashiir xukuumadda kumeelgaarka ah ayaana waxaa markaasi caqabad ku noqday arrintaasi cunaqabataynta waxayna ka hor istaagtay helitaanka lacago ay markaa amaah uga qaadan lahaayeen hay-adda lacagta dunida cabdalla xamduug ra-isul wasaaraha kumeelgaarka ee waddankaasi suudaan ayaa sheegay in suudaan xoghayaha arrimaha dibadda maraykanka mek bombeyo ay ku wargelisay xilligii uu booqanayay suudaan in aan la isku xiri karin xiriirka israa'iil iyo xayiraadka qaadista waddanka suudaan arrintan waxay u baahan tahay in bulshada wadahadal markaasi qoto dheer ay ka yeelato ayuu sheegay ra-iisul wasaaraha waddanka suudaan suudaan ayaa liiska dalalka argixisada taageera waxa uu maraykanku ku daray sannaddii kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii kolkaasoo madaxweyne albashiir lagu eedeeyey inuu taageero kooxda alqaacida aqalka cad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa waxa ay markaa ka gaabsadeen in ay ka hadlaan maqaamka wadahadalka u dhexeeya suudaan iyo maraykanka madaxda golaha sare ee maamulka dalka suudaan genaraal cabdifataax burhaan ayaa kulan lama filaan ah ugandha kula yeeshay horraantii sanadkan ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ugu dambayntiina ku dhowaad saddex kun iyo shan boqol oo shirkadood ayaa dacweeyey canshuuraha shiinaha uu markaa saaray trump madaxweynaha maraykanka qiyaastii saddex kun iyo shan boqol oo shirkadood oo maraykan ah oo ay markaa ku jiraan tesla ford iyo sidoo kale motor iyo home deport ayaa dacwad ku soo ogay maamulka madaxweyne donald trump labadii toddobaad ee ugu dambeysay canshuuraha lagu soo rogay in ka badan saddex boqol oo bilyan ee badeecooyinka shiinaha laga soo dhoofiyo ah dacwadaha oo loo gudbiyey maxkamadda caalamiga ah ee ganacsiga iyo maraykanka oo loo magacaabo ama lagu magacaabo wakiilka ganacsiga iyo waa wakiilka ganacsiga ee maraykanka roberto iyo hay-adda kastamyada iyo ilaalinta xuduudaha waxayna markaa ka soo horjeedaan waxay ugu yeereen kororka sharci darrada ah ee ganacsiga maraykanka iyo shiinaha iyadoo lasoo rogayo wareeg saddexaad iyo afraad canshuuraha dacwadaha ayaa la tarta makaabaha ay la tartamayaan canshuuraha dacwadaha ayaa la tartamaya canshuuraha laba koox oo kala duwan oo loo yaqaano liiska saddex iyo liiska afar e liiska saddex waxaa ku jira shan iyo labaatan boqolkiiba canshuuraha oo ku saabsan laba boqol oo bilyan oo dollar ee soo dejinta midda ka mid ah dacwadaha ayaa markaa ku doodaya in maamulka uusan markaa u ballarin waa inuusan u ballaari karin canshuuraha badeecadaha kale shiinaha laga soo dhoofiyo sabab la-aan sababoo aan markaa la horkeenin siyaasadaha ku salaysan cadaaladdarrada aqooneed iyo dhaqameed iyo markii hore oo madaxweyne donald trump dhowr jeer lagu soo eedeeyey in uu si kabadbadisa canshuure xaddhaafa ugu soo rogay badeecadaha ganacsada maraykanku ay ka soo dhoofsadaan waddanka shiinaha xafiiska ninka lagu magacaabo letrar ee uga jawaabin markaasi codsiyada fallaayooyinka ama uusan jawaab ka bixin dacwadaha soo gaaray ayaa haatan ganacsatadu waxa ay markaa aaminsan yihiin in ay tahay inay sharciga horgeeyaan dacwadda ay ka soo gudbiyeen madaxweynaha maraykanka bishii sebtembar shan iyo tobankeedii ururka ganacsiga adduunka wuxuu helay maraykanka oo jebiyey xeerka ganacsiga adduunka iyaga oo ku soo rogay canshuuro balaayiin doolara dagaalka ganacsiga ee trump iyo shiinaha ayaana sal looga dhigay canshuur kordhinta saa'idka ah ee dowladda maraykanku ay ku soo rogtay ganacsiga laga soo dhoofiyo waddanka shiinaha waa hagaag dhegeystayaasha qiimaha leh warka subaxnimo eed kala socoteen radio muqdisho intaa ayuu ku idil yahay ciddii uu segay waxaad dib uga heli kartaa radio muqdisho dot net aan dib idinkugu celiyo farsamada